wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo waybaye amaraha ku saartay guddiyada been abuurka iyo howlo la qalow xiliyada iidda wasiirka wasaaradda diinta iyo arrimo awqaafta maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba oo shirjaraayidka qobadi xafiisya iyo weybowsi sheegay in maalmo wenyo ku howlanaayeen xalinta guddiya gargaar iyo haano dhismo masaajid iyo madaariisa wayna wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta koonfur galbeed soomaaliya uu sheegay in iyo injaro korno guddiyada gargaar oo akawno ku suubsado koro bangiyada aana sayti oo ogolaanshoon ku haysana wasaaradda diinta iyo awqaafta koonfur galbeed maalmahan waxaa jiray isqabqabsi badan oo ka jiray guddiyo ay akoono u fureen bangiyada ku dhaqan magaalada baydhabo guddiyadaas oo maaragtay runtii ku furtay magaca konta oo guddiyo gargaar ah tusaale ama guddi dhisaya masaajid ama guddi dhisaya dugsiye qur-aan ama guddiyo kale oo gargaara oo arrimo waqfi ah ka shaqaynaya runtii kuwaasoo aan u adeegaynin danihii ay u furteen oo dana gaar ah ay ugu shaqaysanayaan guddiyada akoonnadaasi khilaaf baan iyo maaragtay isqabqabsi badan oo ka jiray waxaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay la wadaagaysaa dhammaan bangiyada ku dhaqan deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya inaanay furi karin magac banki accounti aan ku furi karin magac guddi gargaar ama hay-ad ama maaragtay shakhsiyaad sheeganaya inay masaajid dhisayaan ama inay dugsiyo dhisayaan ilaa ay maaragtay ruqsad ay ka helaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta talabaad dhinaca kale wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta koonfur galbeed soomaaliya iyo weybowsi sheegay in lukufadow dadka biyo holo nool iyo weliba hilibka maalmo ciida iniyo wasaaradda diinta iyo awqaaftiyo la xiriiraan waxaa nagu soo food leh maalmahan dhow insha allahu tacaala maalmihii barakaysnaa ee udxiyada sida aad og tihiin barnaamijkan udxiyada waa barnaamij qurbaani oo diini ah sideedaba horta waxaa shaqadeedii iyo maamulkeedii iyo isku aadinteedii iyo toosinteedii iska leh wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maantay waxaan kulan la yeelanay insha allahu tacaalaa oo aan aragnay hay-adihii ka howlgalayay deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya sida sharciga ah waxaan rabaa horta si gaara inaan halkaan ugu mahadceliyo hay-adda islamic relief oo runtii sanadkii horena wasaaradda si hagar la-aan arrinkan kala shaqaysay oo sidii sharcigu waafaqsanaa saxda ahayd ay wasaaradda ay iskala shaqeeyeen arrimaha qurbaaniga ah ee diiniga ah udxiyada ah sidoo kalena insha allahu tacaala sanadkan waxaan rajaynaynaa sidii si ka qurux badan inaan u wada shaqeyno hay-adaha kale ee ku abtirsada arrimahan maxaanku irahdaa oo raba inay ka shaqeeyaan sida hay-ada qadar jarity iyo hay-ada maxaanku irahdaa diyaanaata turki iyo ay hay-ad walba oo danaynaysa arrimahan qurbaaniga ah inay ka shaqayso in ay soo maraan waddada saxda ah